hay-ada tayo dhowrka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ku gubtay daawo dhacday oo laga soo qabtay goobaha daawada lagu iibiyey magaalada Kismaayo daawadani dhacday ee maanta la gubay oo gaaraysay ilaa 170 kartoon ayaa lagu soo qabtay olole lagu hubinayo tayada badeecadaha looga ganacsado magaalada dhexdeeda kaas oo ay wado hay-ada tayo dhowrka Jubbaland Maxamed Maxamed Xasan Xiire oo ka tirsan gudiga tayo dhowrka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay daawadani dhacday ee la gubay waxa uuna ganacsatada iyo shacabka reer Jubbaland ugu baaqay in ay la shaqeeyaan hay-ada tayo dhowrka Jubbaland oo hubinaysa badeeco kaste oo soo gasha deegaanada Jubbaland halkan waxaanu ku taagannahay hay-adda tayardhowrka iyo hay-addii fayardhow ee wasaaradda wasaaradda caafimaadka qaybtii fayardhowrka oo iyaguna xubin ka ah guddiga tayardhowrka oo maanta si wada jir ah loo mideeyey waxqabadkoodii waxqabadkii u horreeyey waxaan bilownay wakhti dhow maantana waxaan gubnay dawo annagoo wada jira waxaan rabnaa hadda kadib wixii ka dambeeya guddigaasaa shaqayn doona haddii aan la yidhaahdo tayardhowrkaasaana la isugu tegey wax kasta oo la qabanayo iyo wax kasta oo xumaadayna ay ka wada shaqayn doonaan ama dawo ha noqoto ama cunto ha noqoto ama wax kale oo tayadiisu xumaaday ha noqoto marka waxaanu u digaynaa ama maaragtay aanu codsanaynaa ganacsatada Jubbaland inay wixii ka xumaaday ama wixii ka dhacay ama wixii raashin oo xumaada ama wixii dawo oo xumaada ay soo wargeliso hay'adda meel ay joogaanba ayna u soo sheegaan inaad soo wargelisaa ka fiican in lagugu yimaado meeshii waxyaala oo isku nooc ma ah marka waa lagaa qaadahayaa wixiina waa la asturahayaa waa la gubahayaa adiguna culayskii iyo dhibkii baa lagaa yaraan lahaa adadu maarata meelaha la aadi lahayd hadda kadibna waxaan u samayn doonaa wax alaala wixii dawaa kaawo lagu gubo oo weyn baa loo dhisi doonaa haddii aan la yidhaahdo cuntadana godad ayagana lagu gubaa loo samayn doonaa wixii xumaaday aad iyo aad waxaan uga codsanayaa ganacsadu inay nala shaqayso oo si fiican ay u shaqayso si wada jiran aan u shaqayno Jubbaland waa hal dawlad waxeeda oo dhan hay'adaheeda maarata tayada oo dhanna waa hal meelun wax kale laba meelood oo kala aha qof kasta oo aragto tayada maarata ka tirsan baad u soo sheegi kartaa hawshaana lala xidhiidhi karaa waxaan ogaataan inaad hadda kadib saa u wada shaqayn doonno barnaamijkuna isku mid yahay isku sina aan u wada shaqayn doonno ayadaha ku shaqalo oo dhan j c c ha noqoto ha noqoto wasaaradda maarata shacabka caafimaadka maaragtay wasaaradda caafimaadka ha noqoto maaragtay ganacsatada gaarka loo leeyahay hay-adaha shirkadaha kale maarata hay-adaha kale inay sidaa la socdaan baan rabnaa wixii ka xumaadana ay u soo sheegaan hay-adahoo dhan ama dawaha ka shaqeeyeen ama cuntaha ka shaqeeyeen wax dhacaa jiro ama meel lagu iloobo ama xumaada inay soo sheegaan baa la rabaa